alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa tafsiilaat alxuseyn alislaamiya ama alxuseyn islamic stereo and bookshop halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay aridda waxaana inoo soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفرنا من ظلمات الوهم واغفرنا من نور الفهم وافتح علينا من معرفه العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسلم لنا باب قولك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكبر الينا الكفر والفسوق والعصيان وكفه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا
أما بعد kelmadeennan caawa oo aynu ku soo qaadan doono khatar aada iyo aada u weyn oo qofka bani aadamkaa ku timaada siiba qofka muslimka ah oo ah gaalnimada ilaahay naga nabadgeliya inaynu wax ka xusno iyadoo runtii waktigan aynu joogno baahidu ay keenayso ama ay muuqanayso in arrintaa la fudaydsaday dhibaatada ay leedahayna aan la dareensanayn waxaynu u qaybin doonaa kelmadeennan ama muxaadaradan sida cinwaankaba ku aragteen waa rijada ka noqosho diinta islaamka qofku uu ka noqdo intii uu galay walaynu sheegnay rijada tacriifkeeda xagga luqada iyo sharcigaba nuqdada labaad oo ah maxaa rijada keena qowl iyo ficil iyo ictiqaad iyo shak nuqdada saddexaad oo ah shuruuda qofkii goorta la odhanayo uu ridoobo islaamkiibuu ka noqday shuruuda ay culimaa ahlu sunna waljamaaca ay xidhayaan iyadoo nusuusta ka faaidaysanaya mawaanicdaynu kusii xisiin doonaa oo ah qofku wixii loogu cudur daari karee maanic noqonaya dariiqadeebay ku sugantaa rijadu ama goormaa la odhan karaa qofkani murtad buu noqday yaase ku xukumaya muqdada toddobaad oo ah alfaad lkufri lwaaridati fi lkitaabi wasunna ereyo kufri sheegaya oo kufrigii weynaa aan ahayn oo qur-aanka iyo sunnaha ku sugan iyagana in si gaara wax looga ogaado muqdada sideedaad oo ah xukmu istitaabati lmurtad wa tawbad macnaha qofkan islaamka ka baxay xukumkiisu muxuu noqonayaa inuu diinta kusoo noqdo macnaha in loogu yeelo iyo isagu inuu kusoo noqdo muqdada sagaalaad oo ah متى ترد العدالة لهذا المذنب بعد التوبة cadaaladdiisii goorda usoo noqonaysa qofkan bal inta waktigu inooga gaadho saynu ku dhameyn weyno waa iska suuragal inaynu jimcaha dambe u dhigan karno insha allah ugu horey waxa aada iyo aada muhiima walaalayaal inuu qofka muslimka ahay ogaado raasamaalka keliyaha uu leeyahay inuu yahay diinta ilaahay waafasiye xaqa ah inuu yahay iimaanka iyo islaamnimada waa inuu ogaadaa mar kale nicmada ugu weyn ee addoonku uu xasiliyey inay taa tahay qur-aanka kariimka haddii adeegto in fara badan buu taa nicmanimadeeda uu xusaya nicmada iimaanka iyo islaamnimada inay walaalsanimada keenayso inay midnimada keenayso inay sacaadatu daaran keenay adduunyada iyo aakhirada liibaantooda ilaahayna isagoo la hadlaya ummadda islaamka ah siiba ansaar qolyihii la odhan jiray ee colaada qabaayilka adkayda dhex martay واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمة إلهي يحب نعمة أصلا مغري وقت الجاهلية وأنا هيك سنين نعمة إسلام ماذا إيمانك مركي إلهي يكون الله بيك waakakeentayna walaalowdaan waxaa noqotay nicmadaa ilaahay siiyey sababteeda kuwa ku walaalowda oo dhinacaas qabsada mar kale ilaahay waxa uu xusay nicmadaa dadka sheegay ee intay iska baalmareen jaahiliyadiiyo kufriga qaatay ayaa darada ku dhacday alam tara ila aladiina badaluu nicmata allahi kufra وأحلوا قومهم دار البوار يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار بدلوا نعمة الله كفرا بينهم نعمة إلهي عالم قومك عليه الإسلام من الإيمان أي قال لكم بدل شيء markaas dabadeedna ehelkoodii waxay fureen dareerka marka la dejinayo meel loo furo daar albawaar meeshii halaaga جهنم يصلونها وبئس القرار وعسى الله ربنا وحسي آيات في وجود بيجي أي امتنان كهاي أمة الإسلام سووك لك بيجني نعمة تجارة إلى هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي نعمة إليها إليه لما يشتغل نعمة إليه وحيدة نعمة إليه nicmadii islaamnimada marka runtii taa uu qofku ogsoon yahay yakrahu lkufr an yacuuda ilayhi wa an yakruja ilayhi kamaa yakrah an yulqa fi nnaar siduu rasuulku kusayay sala allahu calayhi wasalam wuxuu karaahiyeysanaya oo qofkaasi uu ka baqaya inuu gaalnimo ku dhaco ama wixii keenaya kufudaysado siduu dab uga baqayo uga baqaya taaniyatan waa inuu qofku ogaado waxa laga abuuray iyo waxa loo abuuray iyo meesha uu ku socdo iyo meesha uu joogo imika intaasina waa inay ukala baxsanaadaan waxaa laga abuuray falyandur linsaanu mima khuliq khuliqa min maain daafir ha ha eega insaanka waxaa laga abuuray waxa laga abuuray biyaha iyana nutfada aada u dhiisa soo baxay ilahayna ka abuuray tabaaraka watacaala waxa loo abuurayna dee ilaahay baa xusay wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudaacimuun meesha uu joogaana waa daar almara waa meel uu dhaafayo halka uu ku socdaana waa daar almaqar meel uu ku sugmayo oo khayrkeeduna uu waarayo balaayadeeda iyo cadaabkeeduna uu waarayo intaa marka aynu ka gudubno mawduucan aynu usoo nimaadno waxaynu xusi doonaa rijada maxaa la yidhahdaa rijada xagga luqada waa rujuul ama noqobun baa la yidhahdaa xagga luqada fartada calaa aafaarihima qasasa qadr iyo inankii la socday wish waxaan leeyahay muuse iyo iyo addoonkii la socday saalixa ah ayaa ilaahay raadkoodii bay dib uga noqdeen xaggan isbilaax مسرعنا لا يحل الله يقال كفر المسلم المستوفي بالشروط بقول صريح او لفظ يقتضيه او فعل يتضمنه ويوقف في مسلم فها شروط لجهر شروط ده نبي الجلال بين كشيء دونا شروط لجهر أي يعني مثلا شروط على الهرب هي مقبحية إسلام مقبحية هدول ده كله وقف فعل يقول كعب قال لنا aayaduna saasay u tilmaamaysa ilaahay baa waxa ui waman yartadid minkum can diini fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya waalaakhira waulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun wa suurat lbaqara aayadda laba boqol iyo toddobiyo toban qofka diintiisa ka noqda sidaa ku dhinta raajicalooda ilaahaya camalkiisiina wuu buray adduunyada iyo aakhirada naartana sootu ku galaya oo ugu waaraya marka ayaddu waxay ta- tilmaamaysa tacriifka rijada ma islaamkoo laga noqdaa waxa uu yahay inay tahay diintii ilaahay uu addoomaha u dooray diin alfitra diintaa wanaagsane samxada ah ee rususha dhan ilaahay uu kusoo dirayay nabi maxamedna uu ku kafinay calayhi salaatu wasalaam ayaa uu ka noqday qof taasuu ku gaalooday والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك أفر تقف أفر تيرضغ هو تبدأ حكرة إسلامك سبا استهم أيها بيبو عن سبا قال لهم أعوذ بالله هي سبا قول سطوعة قال لما كان إيه هي سبا سطوعة ليلة دفعل قال لما كان إيه هي سبا شك انت الله qaacidada kufriga markay culimadu qayaxayeen ama ay tilmaamayeen waxa ay ku xuseen inay tahay yuxsabu bilkufr fi axkaami dunya alatii tajri cala aahiri cala shaksin ma biqawli mukafir aw bificli mukafir habata calayhi subuuta sharciya ida tawasarat shuruuط اlxukm waintafat mawaanicu fi xaqihi wayaxkumu calayhi muahinu lilxukm waa xagga muuqaalka iyo arimaheena markaa inaga iyo inoo dhexeeya qofka qofkii waxaa lagu xukumaya gaalnimo hadduu la yimaado qowl gaalnimo keenaya ama ficil gaalnimo keenaya oo arrintaasina ay ku suganto isaga ay ku suganto si sharciga ay u suganto marka shuruudii laga helo waxyaalihii mawaanicda ahaa ee gaalnimada loogu cudurdaari lahaa dee la odhan lahaa qofkani cudurdaar dhow yihiina la waayo waxaana ku xukumaya sidaas cid ehel u ah oo garanaysa waxa lagu gaaroobo iyo shuruudii la helay in kale markay halkaa marayso balaynu usoo horeysiino qadiyadda ictiqaad oo ah ta ugu khatarsan qofkii inuu iska go-aansado inuu diinta islaamku ka baxo nacuudu billahi min dalik taasi runtii iyagu وهو سورة النحل آية البقرة يمكن هذا التصور لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم قصة الله أخرى إلى هذا الكلام أخرى والله بالدار من أخيها أسبيني وكيل ذكري لكن كان الله يسب أخرى وكفر اعتقادية شيء لبعيد سنة يا معه waana sababta keentay inaynu mawduucan ka hadalno maanta waxaa magaaladeena jooga amu magaalooyinka kala warumahayo hargeyso siiba dad qaybtaa ku biiray intaynaan kuwa kala gaadhin walaakin man sharaxa bilkufri sadr oo iska qaatayba fikrada kufriga aragtidaa liibata iyo ayaan darada ku dhacay warbixinteedu hadda waxaan u malaynaya inaanay idinka qarsoonayn haddii ay tay dadka mas-uuliyiinta ah iyo haddii ay tahay dhalinyarada iyo ducaadda iyo haddii ay tahay mujtamaca muslimkee meesha ku noolba guryaha la xusaa ay ugu waawen yihiin ilaa toddoba guri magaalada in kristanka lagu faafiyo oo dadka faafinayaana ay leeyihiin qaar cadaana iyo qaar xabashiya iyo qaar soomaaliya oo ilmo bani fulaan ama reer reela baynu naqaano intaba macluumaadkana de waa la hayaa hadaa dee imika sidaa soo qaado odayaashan alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar saad ka helaysaa kugu dhow taan meel kale balagaa si ay iyagu waa hayaan iyo hay-adaha fulintu waa la gaadhsiiyey golaha baarlamaanka iyo guursiga iyo ka xukuumadaba mar hore waxaa loo saaray guddi wasiire ah oo shan ah arrintii haddana waxaa la sheegayaa inay sidii usii socoto balaayadaa iyada ay xaggay ka fuqilaada maxaa dabada sii haysta dadku waa dad muslimiin oo kitaabkoodii qur-aanka ahaa iyo axaadiistii ayaa dhex yaalla oo cuqubadani heerka ay leedahay iyo ayaan bahar ay leedahay waa la akriyaya wax kala daayo bahalki yaraa la qoray doctoorkina iska waa sheegi inaan dee kaasi diintiisa iska haysaa waa halkee laakiin inaan lagu faafin karin diinaan islaamka ahayn wadanka iyaduna waa mid macruufa oo dee ku sheegan arrintaa dadka wadaa waxyaabaha keenaya inay maaragtay ku faa'idaystaan ama ay u suuro geliso markaan anigu qiimeeyo amaan qiyaastay ilaa afar arrimood bay noqon kartaa ka horeysa weeyaan horta shaygii dad mas-uuliina heerkay doonayaanba ha ahaadeen oo ay kula tiirsan yihiin oo marka lasoo hurtumo ama boolis ha ahaata ama cid kale kaga rigaya waa wax jira lana sheegay iyo talabaad oo ah fursadda inay ka faa'iideynayaan oo yahuud iyo nasaarada waxa la ydhaha furaxbay ka faa'iideeyaan dadka waxba ma dheereen fursadaas oo ah waktiga waynu aragnay oo dee caalamka kufrigu waxay ka waramaa wax la idhaahdo irhaab iyo in lala dagaalamo oo argagixisada oo kada de waxa faraha badane idaacadaha maqal iyo muuqaalka de arka arkaysa marka in la hoos geliyo sida ciddiisoo hadal qaadee tidaa war kufrigaa laynaga joojiyey iyo faafitaankiisaba loo idhaahdo mee waa irhaab wax kalema soo kordhina iyagii unbaasan wada waa fursad kale iyaduna ay ku faa'iideynayaan xataa isku xawli maaha abtay u socdeen intii hawlahan socdeen iyo intii ka horreysay iyo arrinta saddexaad oo ah in ay ka faa'iidaysanayaan amniga amniga oo runtii xaqiiqatan dee soomaaliya iyo meelaha kale fawdadu ka jirta waxba kama faafiyaan marka sidan aynu khayrka uga faa'iidaysanayno iyo dacwadda iyo dhaqaalaha iyo cibaadada dad baa iyagu dhinaca kale ugu dhuftay xagga faasidka ah dabeedna ula soo kacay inay yidhaahdaan dee idina cidba hadindaysee ha laga faa'iidayso iyo sawduba si khatarsan oo ah mustadda afraad ay keenaysa inay uga faa'idaystaan oo ah dhaqaale dhaqaale in dadka hawshan soo gala miidaankan loo sameeyo sida naro dibadda ah la maalgeliyo ama ganacsi yar loo sameeyo ama mushahar loo qoro ilaa la xusayo qaar xabasiya qaar soomaali inay isku qabsadeen annagaa meesha usoo cadliya annagaa usoo cadliya oo macalinka noqonayna wax lagu qoslo maaha xaqiiqa waa wax laga murugooda qofkii muslimaa qiiran anigaa usoo cabay oo dee wadankaygii jooga oo kiristanka faafinayo mushaharka buuran qaadanaya iyo meelaadka soo gaadsiiyo waxaan hormuudku ugu noqonaya dabeedna arrintii way sii socotay way sii socotay may suuro gelin laakiin waxaaba la sheegaya in laga fikirayo in shir lagu qabto kiristanku leeyahay hargeysa magaaladaas ku nooshaha iska dhex muusay in lagu qabto dabeedna la ilaamiyo darsanka ay leeyihiin annisba almiyaawiya fi hada almujtamac almasiixiya halkii la odhan jiray mia bilmia dadkani waa dad muslimiina in dee wax kale soo baxa taasina iyaduna way xasatay arrimuhu halkaasay xagga macluumaad ahaan marayaan sida wax looga qabanayo iyo isbedelkeeda kollay bulshadoo dhan dee way u taallaa ugu horeyn maamulka oo aynu uga jeedno dowladda saddexda qole waa ammaanadii runtii iyaga loo xisaabay saddexda qayboodba marka laisku wada daro golaha xukuumadda iyo wakiilada iyo baarlamanka intaba waxa weeye wax loo xil saaray oo ummadani ay ku aaminsay inay u ilaaliyaan ugu horeynta diinteeda dadka mas-uuliyiinta marka diinta lagu aamino adduunyadana lagu aaminka laakiin waa xaqiiqa hadii diintii lagu aamini waayo in dunyadiina ay sii halaaban horay iyaduna ay ka socoto lidalik baa asxaabku ridwaan ullaahi calayhim abubakar sidiiq radia allaahu canh markii ay dooranayeen waxyaabihii ugu horeeyey ee lagu qadimay waxaa ka mid ahaa maadaama nebigu diinteenna uu ku aaminay abubakar inaguna dunyadeena waan ku aaminayna iyo qiyaadadeedii hogaaminteena ila rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaad ogsoon tahay isaga oo dee nool ayaa abubakar uu imaam ka noqonaya oo uu tukinaya asxaab ama meela ku maqnaada ama ha xanuunsado marka maadaam salaadu waa shayga ugu baashiyaada ugu muhiimsan bay ka mid waa arrimihiisi intay qaaliga ahaa arkaantii weeye kol hadduu taa ku aaminay nebigu adduunyadeenana waa ku aaminaya idan dadka mas-uuliyiinta ah waxa weeyaan diinta kolka lagu aamino duunyadii mas-uuliyadii maalka iyo xukunka iyo cadaaladda oo lagu aaminay laakiin hadday taasi dayacanto tii kalena horey bay kasii socotay markaa waxaynu leenahay sabiqa oo ku camal fala qowlahu tacaala ina allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ilaahay wuxuu idin farayaa in aad ammaanada gudataan ammaanadii diinta ayaa ugu soo horay idan waa in la helaa kitaabu yahdi wa sayfun yaxdi kitaabkii oo culimadii ay markaa dadkii ku tawjiihinayaan oo wixii baatil iyo wixii xaqa ay ukala sheegayaan iyo maamulkii oo isaguna awoodiisii ku ilaalinay waxaan leenahay doorka idin yaalla ama hawsha idin taallaa waxa weeye si uu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadi falyugayiru biyadi qofka idinka mid ee munkaranka dee gaalnimada iyo kufriga munkar ka weyni ma jiro gacanta wax iska qabo cidda ugu weyne markaa wax ka qabanaysa waxa weeye cidda awoodii haysa ciidankii haysa fulintii haysa marka hawshaasi waa hawl la idinka fadhiyo la idinkana sugaya runtii fulinteeda taasi waa taas ta kale iyo xagga culimada culimadu runtii waxaynu odhan karnaa waktigan ama xarakaad u sheegtaan ama shaksiyaad ama kuwo hore ama kuwo dambe wayba ka liitaan ba siddeetan sannadood ka hor sidii ahaayeen oo siddeetan sannadood ka hor markii ingiriisku uu doonay inuu ninka caseeyo meelihii lamidka ahaa uu ka furiyo tafsiirka iyo tansiirka oo diintan uu ka faafiyo rag culimaa baa ku kacay mararka qaarkood cashuuraha ay ku diidaneen mararka qaarkood waxa ay ku diidanayeen tadakulka diinta uu faragelinayo dabeedna waa kuwii ku jihaadee ku dagaalamay ilaa dee sheekh nuux furre iyo raggay ka mid ahaayeen sacadudiin suuradda la ilaalo musaafir ee lagu xidhay waxaynu odhan karnaa iyadoo dadku thaqaafadu sheeganayo aqoontii inay korodha ay sheeganayaan jaamiciintii badan yihiin in haddana maanta wax khudbad hagaagsan ka jeediya ama mawduuca si wanaagsan uga hadla aada iyo aada bay xaqiiqatan u yiri waa dee aniguna iskama sii reebayo waynu ku jiraa waxaa la yidhi man qaala halaka annaasi fahuwa ahlakum faydhaa dadkii way halaagsameen isagoo u horeeya marka xaqiiqatan doorka shabaabka ama ducaadda iyagoo ka hadlaya masaa'il yaryaroo kookooban iyagoo ka hadlaya hebel waxa uu yidhi diintii ilaahayna lagu dulinayo tansiirkiina lagu faafinayo beledkii ay ku noolaayeen iyo ubadkooda agtooda waxa weye wax aada iyo aada loola yaaba kalada waxaa laii sheegay oo laiga warramayey nin baa doona inuu inan guursado reer rajayse ah inan buu doona inuu guursado qoladii faamiligiisa ahaa baan ka hadlay waxay dhahan war qoladiina ninkan inanta u guurinaysaa ninku inuu kristan yahay miyaydaan ogeyn mayna hebel hebel oo reer hebel unbaa u og tihiin ninkani baryo dhawaysu hebeladii baalkan saafin jira raacay marka dee wuu ka boodaye miyaydan ugula bareeri oo saasa idinku qaadan isago idinka noqon muddaa la isku qabsado haddana iyada laftigeediia ku biirtayda madaabtiisii kufriga oo show hoosta kala socotayda oo marka horeba saaxiibtinimo la isku wada sidiibaa markaa ay isku raaceen waa arrin jir soo dhacday oo maalmahan u dambeysay laga murmayo warka xaqiiqatan arrintaasi dhibkeedu waa kaas culimadana waxaynu leenahay doorkiina kaasa mujtamaca wixii in lagu wacyigeliyo si wanaagsan loo baraarugsiyo khatarka arrintani ay leedahay siday usii soconayso wixii uu noqdo wax musaarahoo maaragtay dee miidaanka yaalla bulshadana waxaynu leenahay xaqiiqatan dee dadku waa dad muslimiina waxa waa wax la soo gelinayo oo waxsiyaabaha aynu sheegnay loo riixayo marka iyaguna dee waxay u kacaan ama ay ka cadhoodaan ama ay ka mudaaraadaan yuu noqonin masaalix yuu noqon inuu reer hebel dimika laydhaa reer bani fulaan baa sidana dee dad badan baa mudaharaadaya dareenkooda iyo shucuurkooda muujinaya diintii ilaahay oo la shafayana dee cid ka hadlayso shucuurkeeda ka muujinaysa ma jirto caalamka oo adiga arkay oo marka laga warramayo shucuurkooda ay dadku muujinayaan kuwa qoomuluudka iska daa wax kaloo ayaa marka waxooda loo diiday istabagalo boorar qaatoo mudaharaad sameeya waa faaxishada aada aragtay man yacmal camala qoomuluud kuwaasaa ka hadla marka iyaguna inay dareenkooda muujiyaan ee waxay soomaaliduna idhaahdaan lax walba shilalka isdhigta lagu qalaa hadii la arko waxaa kasulu diiday kuwa wadaana socodsiin maayaan ciddii wax ka qaban lahayd wasle haddii laakiin laga wada seexdo wax caadiya buu noqonaya xumaanta iyo kufrigaas iyo gaalnimadaas marka ta aynu ugu horreysiin lahayn waa taas sidaasaanaynu ugu baraarugsin lahayn in runtii loo soo wada jeestana way tahay in la idhaahdo waxba inagu kacaya iyo waxba inagu qarxaya iyo cid kale ayna soo egeysa de qofka ilaahay iska dhisi waayo ee aadama iska dhisa waxa xaqiiqa aadamaha iska dhisaya inuu ilahay ku karbaashay waa hubaan wey taas taa intaasaynu kaga gudbi lahayn waa gaalnimada iyadu sii horeysay xagga ictiqaadka ahayd oo qofku uu iskaba qaato fikraddaa wuxuu doonaya hawajeeda marka waxaynu xusi lahayn waxyaabo asbaabu ridda ah ama qofku islaamka uu kaga bixi karayo oo culima culamada muslimiinta haddii ay yihiin culamaa lcaqiida waa culamaa lxadiid waa culamaa lfiqi intuba kutubahooda ay ku qoraan ayaynu markaas tirdin doonaa oo aynu kaxayn doonaa waxa labaad oo taa hore ictiqaadka soo raacaysa in qofku uu diido oo uu kasoo horjeegsado nusuusta qur-aanka iyo axaadiista sugani waxyaabaha ay sugtay dadkoo dhamina uu wada ogsoon yahay loo yaqaano macluumun min addiini bidaruura sida masalan si aynu tusaale usoo qaadano jinka iyo malaaigtoo kale oo jira dad maaragtay ay sheegan sheeganayo inay isyaro reer magaalaynayaan ama tacliin ay leeyihiin oo dabeed yidhaahdo dee wixii wax muuqdaba maaha oo markaa jinkaa iyo malaaigtaas iyo ma jiraan iyadoo dee aad aragtay aayaadka iyo axaadiista faraha badana ka waramaysa labadaa khalqiga ilaahay ka mida salaadii iyo zakadii iyo soomkii iyo waa waxyaabihii markaa arkaan tahaayo qofkii uu diido iyaduna xaqiiqatan qofkii waa kaga baxaya islaamka sida culamada muslimiinta ay isku waafaqeen waxaa saddexaad oo isaguna soo raacaya inuu qofkii xaraam ka dhigo shay xalaalnimadiisa nusuusta sharciga ah ay sheegayso oo diinteennu ay xalaalayso dayibaadka ka mid a in la xaraantinimeeyo oo laydhaa shay iyo xalaasha ahaa waa xaraam isagana xaggiibaa laga tallaabaya yaquul llahu tabaaraka watacaala walaa taquluu lima tasifu alsinatukum lkadib hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi lkadib ina aladiina yaftaruuna cala allahi lkadiba laa yuflixuun aayaddaas boqol iyo lix iyo tobaneed suurat naxl ilahay baa wuxuu ihi ha odhanina arrin aa leedihin maa ina ataxliila wataxriima xaqun lilaahi tacaala waxda in la idhaha shaygaasi waa xalaal shaygaasina waa xaraam waa arrin ilaahay u yaala oo keligii uu leeyahy laakiin mid madaxweynena miduu samayn karo maaha dalana ma samayn karo qabiilana ma samayn karo suudaanna ma samayn karo sheekhna hadalkiisa badaa arrintaasi ilaahay muxuu xalaaleeyey muxuu xaraantinimeeyey waa mid ilaahay lagu daba joogsanayo oo addoonku uu ku qasban yahay hadduu taa diidana addoonnimadiibu ka booday marka bal waynu u gudbi doonaa xeerarka iyo waxyaabaha laakiin waxyaabaha matal dadkeenu ay iska fududaysa waxaa kamid a mawduucan soo geli karaya in hilibka ilaahay inoo xalaaleeyo oo kale iyo necmoolayda barwaaqada aynu ku haysano in dadku bal yidhaahdaan ma geyno ama waa naga xaraam soo ma dhacdo taas waa naga wad waa naga tago waa naga shansho maxaa soo haray hilibkii qaybo ka mid a haddaanu reer bani fulaan nahay ma geyno ma geyno maxaa lagu fasiri karaa macnaha waa naga xaraam waana ayibaat kuluu min aayibaat baa ilahay l ayibaatki cuna aduguna waxaad leedaha waa iga xaraam waa rin aada iyo aada u khatar badan oo u baahan dadka in lagu baraarujiyo siida dumarka iyo dadka maatida iyo reermeliga waxaa afraad oo ka mid noqonaya waxyaabaha culamada muslimiintu iyaba nusuusta kasoo qaadanaya in lagu gaaloobi karayo istibaaxatu muxaram ajmaca almuslimuuna calaa taxriim shay xaraam ah oo la xalaashado shay xaraama oo la xalaashado oo muslimiintu isku waafaqeen xaraamnimadii sida khamriga iyo sinada iyo ribada iyo doofaarka oo la cuno iyo dadka muslimiinta ah dhiigooda iyo xoolahooda intaasoo wada xaraama inuu qofku idhaahdo waa ii xalaal waa arrin aad iyo aada u khatar badan ya madal khamriga oo kale iyo khinsiirka baalka ah khinsiyaad baraa yidi ba yidhahdeen maxamed maxamed de isagu markaa nebi maxamed alaa maxamed haddii uu joogi lahaa buu saydeeraya meeshan qabawe ruushka ah u fansixi lahaa buuli khamriga iyo doofaarka liannahu waa meel qabow marka qofkiina wuxuu u baahanya waxiis iyo kulayl u sameeya falsafadkaasi baho noocaas baashan la yidhaahdo ribada oo lagu sheego dee inay tahay waxuu qofkii xor u yahay oo rabitaankiisii dee inaan la hor joogsanin oo dadkii la iska daayay sida madaahibta ilaaxiga ay ku baaqayaan iyo baashan ribada oo la yidhaahdo maya waa faa'iida sida garbigu yidhahdaan iyo yahuudi baan iyo mu-asiro aan lahayn ribo ma horu marayaan socon ma maayaan idan markaa waa in la helaa horumarka iqtisaadigaa ee ah ribada waa in la helaa saasay idhahdaan marka runtii khatar aad iyo aada u badan weeyaan waxaa kaloo mararka qaarkood dhacdaa qofku isagii oo cada ay hayso ama cid kale ay iscolaadsadeen inuu idhaa reer hebel ama ninka hebel la idhaahdo waa i xalaaliisi dariiqo uu ku xalaansaday ma jiroon ahayn munaawaraadkii iyo dee ficilka waxuu ka cid uu ka dilay oo uu ka kakaasanaya ma jiro waxuu qofkani ka hayay ma jiro bimujarad qofkaasi mar hadduu reer hebel yahay ama hebelkii waxaas ayna dhex mareen uu yahay dhiiggiisu waa i xalaal xoolihiisna waa ay xalaal waa khatar bay leedahay aada iyo aada weyn haddii laakiin uu jiro ta'wiil oo kale ta'wiil oo qofku daliilkii daliilkii xaaraantinimeynaya shaygan ayuu si qalada u fahmay markaasuu u fasirtay si qalada markaa hore lagu gaalnimo xukmin maayo laakiin waa loo sharxayaa waana loo bayaaninaya sida qisada aynu xagga dambe ku xusi dooneen ninka la yidhaahdo qudaamat ibnu madcuun ku sugan oo khamriga cabaya oo markaa dee daliil isku dabarogay ama aayad si qalada u fahmay waxaa kaloo jira masaa'ilka qaarkood oo culimadu un ay og yihiin xaraamtinimadiisa laakiin laga yaabo inay caamada ka qarsooni karaan kuwaasoo kale qof caama ahi haddii uu xalaashado jahli awgeed iyadana waa loogu cudur daaraya wuxuu mooday gabadha in lala guursan karo edada iyo habaryarteed waxa uu markaa dafiray in ayeeyadu ay leedahay sudus oo kale ayuu dafiray qofka camdi wuxu dila sharcigu waxa uu sheegayaa inaanu dhaxlinkaa uu dilay la u dhaxli karaabu waa masaa'il laga yaabo caamada inay ka qarsoomaan sidaa darteed qofka in loo cadeeyo iyaguna u baahan yahi ka shanaad waxyaabaha mukafiraadka ah ama muujibaat ridda kamida waxa weye iddicaau fardin min alafraad ana alwaxya yanzilu calay dadkii bulshada oo qaar kamidii un ay soo daahiraan oo ay soo baxaan sheeganaya in isaga loo wayoodaba isaga loo waxyoodo waa halkii laga raacay musalimat lkadaab iyo kuwii kale dee nebinimada sheegtay marka waa dhici kartaa inay dadka qaarkood yidhaahdaan anigu dee waxba idinku ma ogidin ama arrinkiina wuu sokeeya ama cilmu shareecaha taqaanaa cilmu baatilka iyo silsiladba dheer iyo aniga waxaygii weli wuu ii socdaa inuu idhaahdo waa dhacdaa waa la arkay dadka qaarkood oo dee quraafiyiina waxaana nebigu wuxuusay calayhi salaatu wasalaam kii oo shaydaanka la odhan jiray inuu leeyahay sariir aada weyn ama carshi aada weyn dabeedna uu dhiganayo badweynka dusheeda halkaa uu kasoo dirayo saraayaaga iyo kooxaha uu caalamka ku fasahaadinayo curaafiinta iyo faaleeyayaasha iyo saaxirlayaashana uu kaga soo afuufayo waswaaskiisa halkaa shayaaiina linsi waljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqawli quruura dabeedna uu isugu sheego inuu markaa ilaahay oo saa ugu waxyoonay shaydaanku uu taa isugu sheego idan markaa qofkii oo min awliyaai shaydaan ka mid ah ayaa waxa uu sheeganaya in loo waxyoonayo rabuna baa waxa ui maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul allah wakhaatama nabiyiin wakaana allahu bikuli shayin caliima suurat axzaab aayadda afarka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam raggiina mid kamida aabba uma aha laakiin waa rasuul ilaahay oo khatimay rususha halkaasay inoogu joogtaa rusushii rasuul lahi maxamed baa khatimay xataa ciise bnu maryam oo axaadiista saxiixa ay tilmaamayso inuu iman doono aakhiru zamaanka isagoo ciisa buu imanaya oo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha ku xukumi doono dad oo aan nebi ciise ahayn rasuulkuna waa kii xusayey sala allahu calayh wasalam nubuwadii inay dhammaatay walaa nebiya bacda waxyaabaha qofkii uu ku gaaloobayo waxaa ka mid a lixaad ilqaau lmasxaf fi lqaaduraat istihaanatan bih waistikfaafan bima jaa fiih kitaabka qur-aanka ah oo uu qofkii ihaanaysto oo dee dadka muslimiinta haysta macruufkaa waxay isku waafaqeen kitaabka kariimka in la weyneeyo haddii ay tahay camalfalkii lagu camal falay ku cibaadaysashadiisii akrintiisii iyo barashadiisii sidoo kale isku daaweyntiisii inta oo dhanba waa lagu tacliiminaya waa lagu weyneynaya marka tuuridda qofkii kitaabkii uu tuuro waxa uu sheegayaa inuu nacay ilaahay iyo kisaabkiisa qofka nacayna wuu ka booday dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub rasuulu llahi maxamed sala allahu calayhi wasalam maruu codsaday in loo keeno kitaabkii towraad dee wax badan oo ku jiray muxaraf ahaayeen ay bedbedelnaayeen isagoo barkimo ku fadhiya loo keenay marka intuu barkimadii ka kacay uu udhigay dabeetana dusha ayuu ka saaray isagoo ixtiraamaya kitaabka qur-aanka ana dee hadalkiisa daddaa sidaa awgeed ayaa mar walba ay waajib tahay weyneynta kitaabka la weyneeyo iyo in laga ilaaliyo wixii ku keenaya taxqiir iyo tamasho waxaa dhici karta ha baciidsanin arrimaana waa arrimo iska suuragal noqon karoo dhici kara soloma faransiisku ahaa meelaha qaarkood baa la ii sheegayay dadka rujuu-a doonaya ama in ay magangelyo helaan ayaa waxyaabaha lagu imtixaano waxaa kamid ah in kitaab qur-aana loo dhigo oo la idhaahdo bal kusii joogto kana marka qofkii waxaa la eegayaa inuu yahay qof dee damiirlaho imaanlaho ka joogsan kara iyo in kale marka haddii ku joogsado waa loo furudaynaya haddii kalena waa halkaasaa laga kansalaya wax lala yaabo maaha dee marka imika qofku uu helo bahalkii muxuu ahaa bakhtiyaanasiifkii maraykanka waa la qaawiya qofka waa la qaawinaya waxa loogu marmarsanaya waxa la odhanayaa caafimaadkaaga la baaraya ninkii naag baa loo diraya naagti mid baa loo diraya ama gal hal ahaada ama wuxuu doonaya ha isagaa maraykanka oray og dabeedna waa la fasashayaa ilaa xaggiisaa la eegayaa ilaa alaabtiisaa la eegaya alinaada waxaanu eegaynaa inaad sabti qabsiyo in kale ayaanu kaa eegaya ilaa heerkaasaa la soconaya dabeedna markaasaa ragga qaarkood oo dee iimaankooda uu wanaagsan yahay markii arrinkii looga warramay ay halkaa kaga joogsadeen iska dhacday bakistan iyo yaman iyo way ka dhacday walaa ragga qaar waa garanaya marka tan midcafulatii oo kale un bay lamid tahay taasina waa khatar aada iyo aada u badan oo in laga feejignaado ay tahay waxaa kamid a istikfaaf alistikfaafu bismin min asmaai illaahi aw amrin aw nahyin ilaa an yakuuna jaahida inuu asmaada ilaahay qofku fududaysto iyo waxyaabaha ilaahay uu inamray iyo waxa uu inoo diiday inuu qofkii fududaysto ama uu idhaha salaada iyo soonkan iyo waxaan aada sheegaysaa waa maxay wax iska qasida weeyo iska sahlan markuu habkaa u dhigo waxaa xaqiiqatan ay noqonaysaa inuu kaga boodo culimada waxay leeyihiin waxa ka baxaya halkaa oo isagu aan noqonaynin istikfaafka ah waxyaabahan wasaawiska ah ee qofka naftiisa soo maraya waswasada waxa weeyaan mararka qaarkood labaadiya qofka ku timaada iyo sheekooyin naftiisu ay u sheekayso marka haddii aanu ku hadlin ama qofkii dee ku camal falin wixii isaga looma qabanayo xadiidkii abi hureyra uu warinaya ee muslim ku sugnaa ayaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuhaa maa lam tacmal aw tatakalam bih ilaahay ummadan uu ka dhaafay wixii nafteeda ay u sheekaynaysa wax badan buu kugu afuufaya kii la yidhi ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dam waxbuu kugu afuufaya oo kugu akriyaya labaadiu kugu abuuraya marka shukuub arrimaha noocaasa mar haddaanu qofkii samaynin kula hadaloo waaqica aanu keenin ummadan alla waa ka fududeeyo loo qaban maayo bu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kaloo muslim uu warinayo abi hureyre soo ka maqlay nabiga ayaa jira oo uu leeyahay jaa unaasu min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalama fasa'aluu faqaaluu ina najidu fii anfusina maa yatacaadam an natakalama bih qaala waqad wajadtumuuh qaaluu nacam qaala dalika sariixu liimaan nebi maxamed oo mararka qaarkood waxaa laabtayada soo mara waxyaabo inaanu ku hadallaaba ay adagta oo mariddaa laabtayada uu soo marayo aanu ka yaabsannahay oo dhibbanna waa sta xadiidka dambe qawxusay oo kale arrinta uxusay oo kale marka nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam isaga oo dee xakiim ahoo la fahmaya arrinkaa miyaa dareenteen waxa weye sariixu liimaan macnaha weynaysashada aa weynaysateen in aad ku hadashaan ama ka joogsateen inaan ku hadashaan ama afkiina arintaas iyada oo idinla xun ay soo mari kari weyday sariixuliimaankaasay culimadu ku fasireen macnaha waa isticlaamu lkalaami bidalik fadlan can ictiqaadi inaad rumaysaan iska daayo kol haddii aad ku hadliba kari weydeen arrintaas iimaankiina wanaageeda ka turjumaysa xadiis saddexaad baa jira oo muslim isagana uu kitaabkiisa ku xusay abi hureyra warinayo qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama laa yazaalu nnaasu yatasaaluuna xataa yuqaal hada hada khalaqa allahu lkhalq faman khalaqa allah fama wajada min dalika shay-an falyaqul aamantu billah mararka qaarkood buu qofku shaydaanka odhanayaa ilaahay abuur khalqigii kan yaa abuuray ilaahay kan yaa abuuray ilaahay oo ilaahayna yaa abuuray markuu halkaa gaadho ayuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ha yidhaahdo qofku aamantu billaah marka arrimaha noocaasa ama waswaaskaas isagu runtii qofkii kol haddii aanu ku hado wuxuu ku qabsadayna aanu jirin waa wax ka soo haraya nuqdada sideedaad ee muujibaadku ridda ka mid a waxa weeye sab ullahi warasuul sala allahu calayhi wasalam qofkiia intuu afka kala qaado ilaahay iyo rasuulka caaya hamoodina inay arrinkii u yaraaday waxay beriga hore ohan jireen soomaalida cudurka noocaasi wuxuu looga yimi meshaa filistiin iyo yemanka iyo darawaladii iyo waxaasay odhan jireen laakiin cudurkaa noocaas iyo aflagaadadaas iyo afxumadaas weli way joogtaa anigaganaaba dhowr cisho ka hor ama saddex cisho ka hor midaas idin ma dakarta ayaa saddex jeer buu ku celiyay ilaahay caydi saddex jeer nin baanu maalin dhaweed xaqa inoo nabaraha gaadhay madaxa ayaa la dilaaciyay ilaa laf gacantana waa laga jabiyey nin oda ayaa nabarkaa ku dhuftay waxaan i war heben dee waabaad miyir qabtee maxaa dhacay wuxuu ihi ninkaa waxa aan nabarhadaa ugu dhuftay buu intaasoo jeer buu ilaahay iyo rasuul ayuu hortayda ku caayay dabeedna sii anigoo kiiradii iyo xamaaskii iqabtay awgeed ayaan la jiray markii hore waan dhaliilayn laakiin markii hore liiska mujaahidkumaan ku qoray markii dambe mid kale ayaa la istusayey daraaso dhinacbaa engegey ninkaa dhinac dadkii meesha joogo dhan waxay isku waafaqeen ninkaa hebel ee misafaalis ku dhaca dhankaas buu qabaday sida tasbiixda wuxuu ugu celcelin jiray bay ilaahay rasuulka caydooda ayuu ku celcelin jiray marka dee cuqubadii waa taa caajirka noqotay saasoo marka almuhim wuxuunaan uga socdaa halkii bay kasii socotaa iyada oo liiska dee dadku ku kala duwayoo hiliblayaashii iyo jaadlayaashii iyo darawalintii iyo ay kuwaas u badan yihiin waa laga yaaba sidii berigii hore inaanu ahayn laakiin arintaasi cayda ilaah iyo rasuulka lacaayo iyo malaaigta iyo diinta sideediibay wali u jirtaa dumarkaaba marar badan ragga dhaameyntii kuu yimaadaan bay odhanaya kii nin ahaa wuxuu caayay diintii ila wacdigii bay ka dhegaysanayaan idaacadaha iyo masaajidaya ma ka furnahay mise waanu mehersana su-aashii bay la imanayaan marka waxaad dareemi karaysaa wixii waa wax jira oo maaragtay weli sii socda bal aynu eegna intaynan xukunka u gelin aayaadka qur-aanka ah ee ka waramaya arrintani dhibaatada ay leedahay iyo digniinta ilaahay uu ka bixinay qaala allahu tacaala ina aladiina yuduuna allaha warasuulah lacanahum allahu fi dunya walaakira waacadda lahum cadaaba muhiina suurat axzaab aayadda toddobiyo konton kuwa ilaahay iyo rasuulka dhibaya alla wuu nacdalay adduunyada iyo aakhiraba cadhadiisuu dusha uga tuuray waxa uu u diyaariyey cadaabka leeye way kibreeneen dhibaatada ka weyn ilaahay rasuulka la caayo waa sideedaba qof shay uu jecel yahay ma caayo shay uu jecel yahay ma caayo waa xaqiiqa jirta wey iminka hebel aada saaxiibtihiin oo aada isugu wanaagsan tihiin inaad aabihii iyo hooyadii u kala tirso oo aada caydo ma laga yaaba maya dhici maysa wacaynu ridaa can kulli caydin kaliila kamaa ana cayna subti tubdiri mataawiya ninkaa shaacirkaaba waxa uu leeyahy qofka aad ka raalli tahay ceebta iyo dhaliisha aad ka aragto o dhan baad xasaa'isha ka laabanaysa inaad cayda iska daayo waayo markuu qofku ilaahay iyo rasuulka caayo ama diinta ama malaa'igta ma jecel yahayn odhan karta maya wuu nacay qofka ilaahay iyo rasuulka iyo diinta nacayna dee horey buu iimaankiisii ka tegi oo iimaankaba waxaa ka mid ahay xub ullaahi wa rasuulihi iyo kitaabka qur-aanka iyo dee diinta jacaylkeeda ayaa ka mid ahaa siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam dee cumar uu sheegayey marka caydu taasay ka turjumaysa wa qaala tacaala aydan waladiina yuduuna rasuula allahi lahum cadaabun aliim wamaa kaana lakum an tuuduu rasuula allah walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abada ina dalikum kaana cinda allahi cadiima dhibaatada la dhibayo ilaahay iyo rasuulka rabbi waxa uu tilmaamay rabbi agtiisa wax sahlan inaan ahayn arrintaasi ilaahay agtiisa aada bay weyn sida qof waloo iimaanlahoo muminahoo damiirkiisu uu nool yahayba agtiisa xumaanteeda iyo xaaraantinimadeedu ay goynaysa wax kala daayo ilaahay waxa uu diiday in hadalka lagu godo rasuulullahi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyadoo taasina qofka ay ka tahay durid يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لماذا إريك كلا دورت ما إلهي لماذا إريك waxaan leeyahay kala dooranina oo iyay ku kiilbaal oolin nebiga ha odhanina raacina waa erey yuhuuddu ay isticmaali jireen markay nebiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam kaa iska daaya ereygaa iska daaya nadmadoobaa soo galay luqadahooda nimanka ahlu kitaabka ah waxyaabo kale u yaqaanaa iyagaa ku isticmaala nebiga idinku badbaqaha noqonin oo kuwo ereyadooda isticmaala iyo mustalaxaadkooda iskaga guura oo erey aan ishkaal iyo nadmadow lahayn isticmaala marka nabiga leedihiin waxyaabaha qaarkood noo kaadi raacinaa iska daayo undurna isticmaala baa ilahay qofku hadduu doonayo marka uu maaragtay caayayo ilaahay iyo rasuulka iyo diinta iyo malaa'igta hadduu doonayo haba jeesjeesiyo laakiin u gaaloobayo ama dhab ha ka ahaato ama dheeldheer ha ka ahaato alcawaarid alahliya marka aynu ka hadlayno ayaynu soo qaadan doonaa hazalka qofkii oo u gaalooba hazalka laakiin haba ka ahaato waana sidaa isaga badantay markaad qofka tidhaahdo war maxaad waxaan u yeeshay maad iska daysid macsiyada noocan ilaahay uga toobad keena marka aad ka waaniso qofku wuxuu leeyahy hebelkaasun baanu yaro tartamay waanu isku yaro tuuray ama isagoo diintii iyo ilaahay caaya ku agtaagan uu leeyahy hebel baad maqlaya isagoo higaamiyey hayse waxa noocaas waa wax runtii xaqiiqatan sheegaya waxaan inaanu qofkii xumaan u dareenin dhibaatada uu leeyahayna aanu dhegba u qaadin bay taasi sheegay marka haba dheeldheelay haba kaftamaya ugu gaaloobay qaala allahu tacaala waa suuratu tawba aayadda shan iyo lixdan ilaa lix iyo lixdan walain sa'altahum layaquuluna inamaa kuna naquudu wanalcab qul abillaahi waaaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilahay baa waxa u leeyahy ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku jeesjeesaysaan miya kuwaasaa ku kaftamaysaan miya waxba hakudurbaaranina ilahay si cad waxa u sheegay uu magac bixiyey rabbi laa tactadiru qad kafartum baa ilahay bacda iimaanikum intii aad sirtiimadiinu ay ahayd islaam intii magaciinu islaam ahaa kadib qofka dhayeel dhayalbaha uga soo baxee ilaahay iyo rasuulka iyo diinta caayay uu ka booday qad kafartum baa ilahay uu ku cadeeyey suuraة اaxzaab akhirkeeda haddii aada akrido waxaa rabbunaa tabaaraka watacaala u dardaarmaya ummadan in aanay la mid noqonin nimankii dulliga ahaa ee ahlu kitaabka ahaa yuhuud ahaa ee rusushoodii ku xadgudbay ee ku jeesjeesaya rusushooda yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mina qaal hala mid noqonina baa ilaah dadka muminiinta ahaa uu kuii dhibay nebi muuse ku dhibaa oo kale idinku hala mid noqonina oo rasuulka maxameda sala allahu calayhi wasalam dib ha soo gaarsiinina dhib ka weyni ma jirto iyadoo qofku intuu afka kala qaado uu caayo nabigii ilaahay uli annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nebigu wuu idinka xigaa naftiisa marka taasina waxa weeyaan waxyaabaha aanay culimada islaamku isku khilaafsanayn ee qofku uu ku gaaloobayo marka loo la eego aqwaasha fuqahadu ay ka yidhaahdeen cayda noocaas siiibata rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaynu soo qaadan doonaa bal maraajicdooda sida mawsuuca fiqiya oo kale oo maaragtay ay baxsinayaan culimadu mujaladka labiyo labaatanaad waxay leeyihin itafaqa alfuqahaau calaa anahu kufrun bidaliili aayati lmutaqadima caydaha rasuulka lacaaya sala allahu calayhi wasalam waa isku waafaqsan yihin culimada muslimiinta inuu qofkii ku gaaloobayo waxay markaa isku khilaafeen talow qofkani tawbad ma leeyahay qofkaa nebiga caayay tawbad ma leeyahay mise tawbadii waa ka xidhan marka qaarkood baa waxay ku tegeen in aanu tawbad yeelanayn liannahu caydiisu waxay isugu jirtaa laba arimood amaba xadiisu labay noqonaysa cuqubada la marinayo diinku xad oo rida iyo qadar rasuulka uu qabtay sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ka saabixi lahaana ila xadqaadka in la saaro xaabay ku dhici karaysaa isaguna suuroobi mayso ilka uu ka tegay inkastoo jumhuurtu ay u badan yihiin haddii uu toobad keeno oo ilaahay u soo noqdo toobadii shuruudda lahayd hagaagsanayd sidaynu xagga dambe ku xusi doono in laga yaabo inuu ilaahay ka aqbalo haddana culimo sidaa ku tega way jireen qaadiciyaad sidoo kitaakiisa ashifa kaga waramaya mas'aladan aada iyo aada bu usoo naqilaya aqwaasha culimada oo dhan iyo amsilo badan oo masalada uu kusii tiiminayo ambiyada kale iyaguna la isku waafaqsan yahay nebinimadooda aan la isku khilaafsanayn hadduu qofku caayo sidan uu caayada nebi maxamed ugu gaaloobaya caleyhi salaatu wasalaam ayuunbuu ugu gaaloobaya culimo badanna waxay raaciyeen ooryaha nabiga daahiraadka ah hadduu qofku caayo iyadana waa lamid ilaahay baa wuxuu i ulaaika mubara'uuna mima yaquuluun lahum makfiratun warisqun kariim haddii la isweydiiyo qofkan isaga ahee murtadka ah waatanoo looma kaadinoo cagta looma dhigino waa la dilay markii uu toobad keeni waaye talow xikmaddu maxay culimada qaarkood baa waxay isku dayeen inay ka jawaabaan laba arrimood bay soo qaateen ta hore weeyaana waxay dhaheen qofkani waa namuudaj mutay waa tusaale xun buu yahay ba qofkani tusaale xun ayuu noqday oo marka diintii islaamka uu soo galay diin lfitra wa diin lcaql wa diin lmantiq diintii qofka qancinaysay daliil ahaan ku qancinaysay waaqic ahaan cilmi ahaan kolka uu qofkii soo galo ee uu haddana dib uga noqdo waxa uu ka turjumayayo uu leeyahay taa iskaga noqda ma hagaagsana sidii yahuuduba ay odhan jireen maalinka gelinkiisa horena rumeeya kitaabka lagu soo dejiyey nebi maxamed iyo nebi maxamed gelinka dambena ka bax si dadka aad tusaale u noqotaan tusaalaha xun buu qofkani noqday sidaa darteed ma istaahilo isagoo tusaale xuna inuu sii dhex joogo mujtamaca saynu xagga dambe ku xusi doono wax xurriya diineed la yidhaahdo oo dadka muslimiinta ah u banaan diintooda iyo diimaha kale inay kala dooran karaana ma jirto qadiyada ay dadka muslimiintu dadka muslimiintaa doonayeen gaaladu inay diintooda kaga saaraan markan ay leeyihiin xorriya diiniyada jirta xorriyad xagga diintaadaa jirta de wax lagu adag yahay ma oo wax muxaram oo dhankii la doonaba loo dhigi karo laakiin cidda loo loo duurxulaya waa dadka muslimiinta ah qofku xaggana uu geli karaa nasaaradu geli karaa yahuudu geli karaa ta islaamku geli karaa xorriya xagga diiniya qawaaniintooda marka ay xorriyaadka qofku ka hadlayaan laakiin de sida aada ogsoon tahay qofka muslimkaa looma ogola diin aan ahayn kan islaam ka kaafirka asliga ah ama kristankiiyo yahuudiyadda hays isagoo jizye bixinaya uuna dhex joogaya qaanuunkeena iyo nidaamkeena xukumayo laakiin kan muslimka ah lama ogola lala joogayo hadii uu maaragtay toobadkeeni waayu soo noqon lahay marka tusaale xun oo uu noqday awgeed ayaa loo khaarajiyey ta labaad kubixidanu islaamka ku baxay amaba uu diiday waxa iyaduna tilmaamaysaa sawratun caleyh waa kacdoon kacdoon buu lagu sameeyey waxaa taqaanaa dowladuhu haddii uu qof ama kooxi qaanuunka iyo nidaamka dowladda kacdoon ay ku sameeyaan oo ay ka dhex baxaan oo khiyaamat alcudma waxa loo yaqaano khiyaamo qaran ay sameeyaan maxaa lagu sameeyaa qofka waa la kharajiya oo way dilaan marka islaamkeena iska daayo xataa qawaaniinta dawaliga ah ee andimadaa kale ay haystaan ayaan ogolaanin dowladooda ciddii kacdoon ku samaysay iyo qaanuunkooda iyo nidaamkooda laakiin haddii diintooda qof uu ka baxo iyada maya oo khiyaama alcudma kuma qaadaan oo khiyaamat alcudma ku qaadi maaya sababtoo ah dowladnimada adduunyadooda ah ihtimaam way siinaya laakiin diini agtooda ma taalo oo diintoodii waa kuwii xarifay ee bedelay dabeedna uga guuray nimankii ku qaxweynaya ee markaa boobabka ahaabay uga guureen laakiin innaga diinteenna iyo dowladnimadeenna ayaa wada socda oo haddii lagu kaco diinteena macnaheedu waxa weye diinteeni iyo dowladnimadeeni labadaba inu qofkani kacdoon ku sameeyey sidaa darteed baan la ogolaan karayn isagoo sawraddaa iyo xamladdaa iyo kacdoonkaa wada inuuna sii dhex joogo aan la ogolaanayn waxaa la odhan karaa malaha muxaadarada saddex meelood oo meel un baynu imika marinin laba qayboodna way hareen de waktiguna wuu iska dhow yahay iyadoo intaan kusoo koobi lahaa waxayn u dhigan doonaa insha allahu jimcaha dambe asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ilaaha ka abaalmariyo sheekh maxamed sheekh cumar dirir muxaadaradaasi waafiga ah ee uu inoo faahfaahiyey haddaba iyada oo qayba ay dhiman tahay muxaadarada cajaladani waxay noqonaysaa cajaladii koowaad ee cimuankaasi la magac baxay aridda qaybaha ka haray cajaladana waxaynu ku buuxin doonaa su-aalo iyo jawaabo uu ka jawaabayo sheekh maxamed sheekh cumar dirir
haweeney ma qaban kartaa mansib sare oo ka hooseeya madaxweyne
bismillah alxamdu lilah horta dee masalada asalkeeda waxaa nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nimankii boqorada ahaaye dowladaha waaweyn waktigaa madaxda ka ahaa mid kamida ayaa dhintay waa kisre iyo kaysar iyo kuwaasa waktigaa dowladaha waaweyn ahaa mid kamida baa dhintay markaasaa waxaa la nimankaasi ninkaa boqorka ah ee dhintay inantiisii ayay doonayaan inay madax ka dhigaan dabeed nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintaana waa radiyo wuu diiday qaacido caamaha iyo xadiid caamana waa ka sheegay waxa uu yihi lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan qolo taladooda u dhiibay ruux dumara ma liibaanayaan buu markaa nebigu iyada oo dee diinta islaamku ay ogsoon tahay ruuxa dumara iyo hawsha ay munaasib ku tahay iyo hawshan wilaayada la yidhaahdo ama mas-uuliyaddu dee wax aada u dhib badan inay tahay oo wax sahlan aanay ahayn marka abu xaniifa ayaa waxa uu sheegaa ruuxa dumarhi inay masal qaban karto mansabka qabaaga oo kale ama qaadinimada oo kale inay qaban karto ay madax ka noqon karto waa si qowl iska daciif oo dee daliilkiibuu khilaafsan yahay marka ruuxa dumarka ah manaasibta noocaas ee dawligaa ama madaxweynaha ahba ama kuwa ka hooseeyaba ha ahaatee qowlka raajixee dee daliilka alhi waxa weeyaan inaanay qabanayn howlaha noocaasa oo runtii waa barnaamijyo siyaasi ah dhibkooda iyo xasaladooda iyo xadaafiirtooduna aada bay isaga badan yihin marka ruuxii dumarka ahaydna dee isbedelo aan ayay maraysaa aanu ninku lahayn mararka qaarkood waxaa laga yaabaa de waa hooyo inama ay wax jaqsiinayso ama ay uur leedahay sidaa darteed waxaa laga yaabaa dhacdo aada u kulul oo xamaasadeedu ay badan tahay ama naxdinteedu badan tahay oo soo martay awgeed dee in ilmihiiba ay dhiciso ayaa dhici karaysa marka hawshaa culus islaamku wuu uga naxariista iyo naxdintaa iyo kadeedkaas raggun baana lagu gooni yeelay hawsha noocaas wallahu aclam
gabadh labaatan sano ka hor la guursaday oo meherkeeduna uu ahaa shilimo dhowr shilinu ahaa ayaa waxaa dhacday in la furay oo imika loo siiyey shilimadii berigaasi lagu meheriyey amaba dhowr boqoloo ayaa lagu meheriyey waagaa hore imikana dhowrkii boqolun baa la siiyey markaa dhowrkii boqol ee waagaa hore labaatankaa sano ka hor joogay ma u dhigmayaan labaatanka dhowrka boqol ee maanta jooga
bismillahi alxamdu lilah dee dumarka horta meherkani waa shay aada u muhiima xaggooda marka la eego islaamkuna waxa uu aada u tixgeliya un meherka ah oo nebigu markuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa falyatazawaj dhalinyarada haddii aad tihiin qofkii hela albaa wixii uu ku guursan lahaa ha guursada marka uu leeyahay waxay culimadu ku fasiraan inuu yahay assadaaqu wanafaqa meherkii gabadha iyo iyo biilkeedii waa labada ugu muhiimsan weeyaan yaradka iyo gabaatiga iyo hawlaha noocan waa dar iyagu iska bilaa macnaha xanibaad xaggeena un kasoo korodho dhaqanka ah weeyaan arrintii haddaba haddii ay caynkaa tahay in dee laga musuqo ruuxii dumarka ahayd meherkii ma aha ilaahayna waaba ka dardaarmaya waxa uu leeyahy wa aatu nisaaa saduqaatihina nixla dumarkii siiya meherkoodii dheef ilaahay u qadaray iyaday tahay marka waalidkeeduna kama talin karo ninkuna kama talinayo ee waalidkeedu wuxuu ka mas-uul yahay un xagga guurinta iyada uu guurinayo taasuu xaq u leeyahay laakiin xagga meherka iyada xaq u leh ama ha yarayso ama ha badiso ama ninka ha ka saamaxdo ama badh ha ka dayso ama wax kale ha ku bedesho khiyaarka iyadaa iskale ruuxa dumari haddaba haddii ay dhacdo wakti hore in loo qadaro masal lacag soomaalidii hore oo kale beri hore dee muddo hore ka hor oo wakti dambe la doono in la siiyo ama ninkii ha siinayo amaba intuu dhintay kadibba hala doono hala in la siiyo waxaa muhiima markaa in cadaaladda la ilaaliyo islaamku aada buu cadaaladda u ilaaliyaa cadaaladaasi waxay ku iman karaysaa qofkani wixii u lahaa la siiyo kolka oo loo eego qiimihii maalintaa uu jarayay waxan lacagtani qiimahay maalintaa jaraysa waa inay maantana jarayso cadaaladda waa saas wey labada boqole waxaa laga yaabaa labaatan sano ka hor ahaa dee maanta inaanay waxba ahayn xalla waxay in inaanay jirin berigaa hore waxa laga yaaba inay jaara goynayso imikana mid naanacaa ay goynayso ama mid makiilada markaa dulmiga noocaasa islaamku saamixi maayo waxaa la odhanayaa intee oo doolar bay berigaa joogtay ama intee oo sabeenood bay goynaysa baa la odhanaya saasaa dee loo qiyaasaya wixii dee inahan lagu kala baxayo oo waxa ay aimadu leeyihiin sida dee arbaculmadaahibkaba ku xusan alfiqu cala almadaahib alarbaca zuzayri uu ku sheegayo isagoo aimo badan kasoo naqilaya in rawaaj hadduu ku dhaco lacagtii oo macnaha ay hoos u dhacdo qiimo dhacu ku dhaco amaba la bedelo oo waraaqii la isticmaalayo la bedelo qiimadii qofku berigaa uu lahaa unbuu maantana leeyahay bu qiimadii berigaa uu lahaa ayuunbuu maantana yeelanaya lacagtuna waxyaabaha misal la isticmaalo ama lagu kala gashi baxaana waa mithli iyo mutaqawin baa la yidhaha xagga fiqiga mithli iyo mutaqawin kolka shayga mithliga la yidhaahdaa waa wixii lagu gashi bixi kara isagoo kale masalan bariiskii sankortii wixii raashinka ahae nooca aha dee intii oo gadbadood uu qofku qaatunbuu maantana bixinaya laakiin waxaa jira waxyaaba iyagana qiimahooda un la raaco sida xoolaha nool iyo lacagtii qiimahoodunbaa iyagana la raacayo marka haddaynu kusoo dhawaano qofkan qiimuhu maalintaa lahaa waa in la siiyo ee aan loo eegin lacagtan qiimo dhacday wallahu aclam
haddii aan magacyada ilaahay mid ka mida si gaara u jeclaado ma dembibaa
bismillahi alxamdu lilah maya wax dembiya ma leh qur-aanka ilaahay iyo magacyaasha ilaahay hadduu qofku qaarkood aada ugu sii wardiyo ama aada u badiyo waxa ismiya iyo dembiyahoo dee kasoo kordhaya ama jira khayr unbuu yeelanayaa qofku ilaahay baa waxau ihi qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayan maa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa ilaahay markaa baryaysaan waxaa ku baridaan allah allah ya allah ama araxmaan dhaha ya raxmaan ya raxmaan mid kastaoo ilaahay ku baridaanba waa jaa-is magacayaasha ilaahayna labadaa kuma koobnee waxa uu leeyahay dee sagaal iyo sagaashan magac ayuu leeyahay oo nebiguhi calayhi salaatu wasalaam qofka dusha ka qabta jannada ayuu gelaya sida xadiidka saxiixa uu tilmaamayo marka aayaddu dee waxayna tusinaysaa daahirkeedaba ka muuqda ku kastaoo ilaahay lagu baryo inuu ilaahay aqbalayo waxaa kaloo asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhacday inay safar u baxeen qayb ka midi markaasunbu qulhuwallahana raaciya qulhuwallaha ayuu raaciya markii dabeedna lagu soo noqday nabiga caleyhi salaam